بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وتكره وهو يدافع الأخبثين وبحضرة طعام أو شراب يتوق إليه إلا أن خشي خروج الوقت waxaan ku guda jirnaa baabu maa yufsidu الصalaaةa wmaa yukrahu fiiha wmaa yajibu waxaan soo marnay ciwaanku inuu saddex qayb ka kooban yahay soo ma waxaa noo soo dhammaaday maa yufsidu salaa qismigaas waa ka soo baxnay waxyaabaha salaada fasahaadiya qaybta labaad waa maxay waa maa yukrahu waay halkan wuxuu ka gelayaa waxyaabaha la karaahiyaysta fi salaa salaadu ku buri maysa laakiin waa makruuh wuxuu yidhi watukrahu ay watukrahu salaatu salaada waa la karaahiyaystaa inuu qofka salaada tukado waa makruuh wa huwa walxaal huwa asigu yudaaficu ou celinayo alahbathayni labadii xumayd asigoo celinaya inuu salaada tukada waa makruuh alahbathayn waa alqaa'id walbowl waa kaadida iyo saxarada asagoo celinaya inuu salaada tukadahay waa makruuh macnaha waxa waaye asigoo u baahan inuu xaajo guto salaada inuu tukada makruuh waay laa salaata bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficuhu اlahbathaan salaad ma jirta buu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam cunnada xaadirideeda cunnadiioo xaadiroo qofka hor taalla salaad la tukan maayo salaadana ma tukanayo ayadoy riixayaan alahbathaan alahbathaan ayagoo riixayaan oo qofka xaaji gudasho u baahan yahay salaad ma lahan buu yidhi nabiga alayh salatu wasalaam macnaha ma tukanayo haddii marka qofka uu baahan yahay ama haddii yani u baahan yahay xaajo gudasho uu rabo inuu xaajo guto salaaddii waktigeediina la gaaray wuxuu hormarinayaa inuu xaajo guto xigmadda laga leeyahana waxay tahay qalbiga in laga faarujiyo waxyaabaha mashquulinaya si qofka hadhowta ugu tafaruqo ou jaanis ugu helo khushuuca salaada qofka markuu xaaji gudasho u baahan yahay waxbuu celcelinayaa salaada hadduu sidaa ku galo waxaa mashquulinaya waxa uu celcelinayo hadduu kaadii isku celinayo ama saxaaradii uu isku celinayo salaadana uu sidaa ku galo waxyaabahaasa mashquulinaya taasi hadduu mashquulana waxay keenaysaa salaada inuusan ku khushuucin sidii loo baahnaa inuusan salaada ugu khushuucin sidaa darteed nebigu sal اllahu alay wasalam wuxuu leeyahay laa salaata bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaafichu lahbatha wa bixadrati طacaamin aw sharaabin yatuuqu ilayhi salaada in la tukado waa makruuh wa bixadrati طacaamin cunno xaadirideeda aw sharaabin ama cabitaan xadradeeda iyo meesha cunno iyo sharaab ku yaalaan in salaadii lagu tukado waa makruuh oo yatuuqu ilayhi ou rabou doonayo ee yashtahiihi way yatuuqu ilayhi bimacnaa yashtahiihi cunno ou rabo cabitaan ou rabo ou u baahan yahy u ooman yahay xadradiisana salaad in lagu tukadayo waa makruuh ayadoo cunnadii xaadirtaa ama cabitaanku xaadir yahay waa makruuh in salaad la tukado labadan qodobuu shiiku sheegay labadaba xadiidka hadda aan sheegnaa u daliila xadiid caaisha laa salaata bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficuhu lahbathan arrintaani waa makruuh sida saxiixa ah waana sida sheikhu sheegay raximah ullah ahlucilmiga qaar ka mid ah waxay qabaan haddii qofka salaada uu galo asigoo markaa isku celinaya waxyaabihii uu ka xaajo gudan lahaa isagoo isku celinaya ama cunnadii xaadirka ahayd uu u baahan yahay cunnadana lasoo xaadiriyo asagoo u baahan oo qalbigiisa xagga cunnada jira hadduu salaada galo bacd alculamaa waxay leeyihin salaadaasi ma ansaxayso oo waxay qabaan salaada gebi ahaanba inaysan ansaxayn haddii la yidhahdo salaada ma ansaxayso qismigay gelaysaa arrintaasi calaa hada alqowl maa yufsidu salaada bay gelaysaa waxyaabaha salaada fasahaadiya bay gelaysaa laakiin cinda jumhuuri alculamaa arrintaani makruuh waayo salaada kuma burayso sida saxiixana waa sidaas salaada ku buri maysay waa wax laga fiican yahay hadduu qofka asigoo xaajagadasho u baahan uu salaadii galo arrintuu sameeyey waa arrin laga fiican yahay laakiin salaadiisu ku buri mayso salaadiisu waa saxiixa cunnadiioo xaadira oo uu u baahan yahay haddii uu maaragtay salaadii galo waa makruuh waa arrin laga fiican yahay hal mid inaad ku baraarugtaanna waa muhiim oo yatuuqu ilayhi qaydka ah waa mid meesha ku jiro muhiima ma ahan cunnadu hadday mar walba xaadir tahay salaada la geli maayo ma cunnadu waa inaad u baahan tahay cunnadu waa inaad u baahan tahay adoo dharagsan haddii cunno la soo dhigo laa salaata bixadrati acaam xadiidkaasi ma daliishan kartid maxaa yeelay xadiidku wuxuu ka hadlayay qof baahan adiguna waa dharagsan tahay xadiidku wuxuu ka hadlayay qof hadduu salaadii galo qalbigiisa cunnadii uu jiro qofku markuu baahan yahay ee asagoo cunnadii arkaya salaada uu galo in yarba qalbigiisa waxaa ku soo dhacaya inuu salaadii ka faaruqo sow cunnadii uu cuni lahaa ilaan baahiyaa ku dhegane idan ku khushuuci maayo salaadii khushuuci salaada meeshuu ka baxaya marka waa cunnada loo baahan yahay yatuuqu ilayhi waa cunnu u baahan yahay oo naftu ay jeceshaa ilaa in khashiya khuruuja alwaqt halkan xaaladaa laga soo reebaya salaada inuu tukado asagoo inuu xaajo guto u baahan ama ayadoo cunnadii hor taallo u baahan yahay inuu salaadii tukadaahi waa makruuh ilaa in khashiya ilaa inuu ka baqo mooyaane khuruuja alwaqti waqtiga bixideed hadduu ka cabsanayo waqtiga inuu baxo waa inuu salaadii tukado markaa salaada tukashadeedu hormarinayaa khuruuj alwaqti iyo fawaati aljamaaca isku mid miya mase waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin fawaati aljamaaca jamaacadii waa ku dhaafaysa laakiin salaada waqtigeedu ma bixin hadda wuxuu ka baqaya maaha inay jamaaco dhaafto min acdaari aljamaaca waxaa ka mid ah qofka waqtigii salaada haddii la gaaro musquulna u baahan yahay waa min acdaari aljamaaca hadduu jamaacada uga soo takhallufo xaaja gudashadaasi ma dembaabayo haddii cunnadii xaadirka ahayd uu uga soo takhallufo salaadii ma dembaabayo laakiin waa inuu marka hore xisaabta ku darsado salaada waqtigeeda inuu mar walba ka hormaro marka qaar haddii uga aado waa macduur laakiin haddii uu ka baqo salaada waqtigeeda inuu baxo oo waqtigii duhurka maalan gabagaba maraya haddii waqti uu qadeeyo ama cunnadii loo keeno uu cuno salaada waqtigeedaa baxaya ama hadduu musqul galo salaada waqtigeedii baa baxaya markaan oo kale salaadii buu tukanayaa kadib uu xaajo gudanaya ama uu cunnadii cunaya wa yukrahu waxaa kaloo la karaahiyaystaa buu yidhi tashbiiku asaabicihi farihiisa inuu isdhexgeliyo salaada markuu ku jiro faraha inuu isdhexgeliyo waa makruuh qofka markii samica allahu liman xamida uu yidhaahdo markaasaana inta badan gacmaha la sii daayaa soo maa gacmahaas haddaad sii dayso xataa maaha inaad faraha isdhexgeliso arrintaasi waxaa u daliila xadiid nebiga sala اllah alay slam uu yidhaahday idaa tawada'a axadukum fii baytih waa xadiid saxiixa idaa tawada'a axadukum fii baytihi ثuma أtى اlmasjida kaana fii salaaةi xataa yarjica kaana fii salaatin xataa yarjica falaa yaqul haakada washabaka bayna asaabicihi falaa yaqul haakada washabaka bayna asaabicihi wuxuu leeya nabi alai slat slam axadkiin hadduu ku weysaysto fii beytihi gurigiisa uma aata almasjida kadibna masjidka uu yimaado kaana fii salaatin qofkaasi salaad ayuu ku jiraa xataa yarjica ilaa uu noqdo ilaa gurigiisa u noqdo salaaduu ku jiraa falaa yaqul haakadaa sidaas yuusan dhihin buu yidhi washabaka bayna asaabicihi falaa yaqul haakadaa maxuu la jeedaa ay falaa yafcal haakadaa sidaa yuusan samayn buu yidhi markaasuu farihiisa isdhexgeliyey nebigu sala allahu calayh wasalam marka tashbiiku lasaabici fi salaa waa makruuh faraha in la isdhexgeliyo salaada dhexdeeda waa arrin makruuha xadiidkaas ibnu maajaha soo saaray fii sunanihi wliltifaatu iyo in la iisho ligayri xaajatin xaaja la'aan ayadan waa makruuh yacni qofka inuu iisho ama uu milicsado jaanib midig ha noqoto ama bidix asoo salaada ku jira waa makruuh nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday aliltifaatu ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabd iltifaadka uu qofka iltifaadayo ama uu iilanayo jaanib fiirinayo waa dafid shaydaanku uu wax ka dafaya addoonka salaadiisa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabd addoonkii salaadiisa wax ka dafaya iltifaadkaad arkaysid waa xatooyo shaydaan kugu sameeyo waa shaydaankaa kaa dafay waa ku mashquuliyey fursadu kaa helay iltifaadkaasi waa makruuh hadduu yahay mid aan xaaje loo samayn liayri xaajatin maxaa ku baxaya hadduu yahay lixaajatin waa mashruuc sida iltifaatu abi bakrin radi allahu can markay saxaabadu tasfiiqa sameeyeen ay gacmaha isku dhufteen iltafata abu bakrin radi allahu can abu bakr iltifaat uu sameeyey iltifaatkaas laakiin maxaa keenay xaaje iyo danaa keenta iltifaatkaasi waa mid xaaje iyo dani keenta way wa rafcu basarihi iyo araggiisa inuu u qaado ila samaa'i xagga samada layantahiyanna aqwaamun can rafcihim albasara ila asamaa aw latuktafanna absaaruhum nebiga calayi salatu salaam wuxuu yidhi qowm waxay ka reebtoomayaan inay aragyadooda kor u qaadaan inay kor fiiriyaan way ka reebtoomayaanoo way ka harayaan aw latuktafanna absaaruhum ama aragyadoodaa la dafaya araggaa ilaahay ka qaadaya subxaana wa tacaala hadday ka reebtoomi waayaan arrinkaas waxaa ku dhacaysa in ilaahay subxaana wa tacaala uu aragga ka qaado wannadaru ilaa maa yulhiihi waxyaabaha makruuhaadka waxaa ka mid ah wannadaru eegma iyo fiirin uu fiirinayo ilaa maa yulhiihi wax mashquulinaya xaggeeda ilaa maa yushqiluhu wax mashquulinaya inuu fiiriyo ayadan waa makruuh walidaalika waxaan soo marnay qofka in loo baahan yahay inuu fiiriyo mawdica sujuudihi marka uu tukanayo waa inuusan fiirin wixii mashquulinaya arrintaasina waxaa u daliila xadiidkii caaisha radia allahu canha qisadii ambijaaniyadii abi jahm abu jahmi radia allahu canh nabiga calayh salatu salaam wuxuu usoo hadiyeeyey maro usoo hadiyeeyey go' buu usoo hadiyeeyey barabara leh ama midaba leh go'i buu nebigu sala allahu calayh wasalam xirtay waa ku tukaday markuu salaaddii ka baxay ayuu iska siibay go'i nebiga sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi go'aan ha loo celiyo abu jahm buy waa hadiyadii ha la celiyo asiga ha la siiyo buy waatuunii biambijaaniyati abi jahm ambijaaniyadii abu jahmna ii keena min xusni khuluqihi bay ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam mar haddii wax loo soo hadiyeeyey qofkii wax kuu soo hadiyey inaad hadiyada ku celido waxay keeni kartaa in qalbigiisu jabo waxay keeni kartaa arrintaas inay dhaawac ku samayso qalbigiisa taa beddelkeeda wuxuu u muujiyey nebigu sal ly slam inuusan hadiyada abujahmi diidanayn laakiin maradan uu diidan yahay wuxuu yidhi maradan u celiya laakiin maradan beddelkeeda ambijaaniyaha layga soo qaado ambijaaniyadu waa go' saafiyon midaba lahayn go' nadiifon midaba lahayn fa innahaa alhatnii aanifan can salaatii maradan goor dhowey salaadayda iga mashquulis fa innahaa alhatnii can salaatii aanifan salaadaydii bay iga mashquulisay ha laga celiyo buy xadiidka waxaa laga qaadanayaa wixii keeni kara inaad salaada ka mashquulsho inaad iska fogayso iska dheerayso mawaadicda loogu talagalay salaadana in laga daayo in la xardho oo la qurxiyo maxaa yeele masaajida looma dhisin in la qurqurxiyo looma dhisin maa umirtu bitashyiidi lmasaajid la ima farin buu yidhi nabi alai slat slam in masaajida aan qurxiyo masaajida in la xardho midabo kala duwan laga dhigo meel walba aayaad iyo adkaar lagu qoro waxay keenaysaa qofka markuu u tukanaya jihada qiblada aayadaha meesha ku qoran u akhrinaya mararka qaar xariiqtimahan isdhaafaya ayaa shaydaan uga sheekeena u sharxaya oo leeyahay midaan si usoo gashay midaan hoose u baxday midaan xaggay aaday salaada intuu ku jiro dhan mashquul waa wuxuu ku mashquulsan yahay midabadii markuu nebigu arkay maradan inay mashquulinayso halaga celiya buu yidhi nebigu sala allah alay slam markii wuxuu u degdegay inuu maradii iska celiyo maro nadiifon midaba lahayn halay keena buuri ciladu u celiyana waa caddeeye wuxuu yidhi fa innahaa alhatnii aanifan can salaatii salaadayda iga mashquulisa buu yidhi goordhaweyn waan ku mashquulay waa iska bedelay marka xadiidkaasi waxaan ka qaadanaynaa wax walbaoo kaa mashquulinaya salaada inaad fiirisahay waa makruuh wannadaru ilaa maa yulhiih waxyaabaha makruuhaadka waxaa ka mid ah inuu qofka fiiriyo wixii mashquulinaya wa kafu hawbihi wa shacrih waxaa kaloo makruuhaadka ka mid ah inuu celiyo tintiisa iyo maradiisa wa kafu hawbihi maradiisa inuu celiyo wa shacrihi iyo tintiisa markuu qofka tukanayo dadka qaar markay tukanayaan waa xaydxaytaan markay sujuudayaan maradii buu kor u wada laabayaa wuxuu u diidayaa maradu inay dhulka taabato hadduu timo badan yahana timihii dibuu u celinayaa gadaaluu iskugu celinayaa timihii arrintaasina waa makruuh xadiidkii ibnu cabbaas oo nebigu yidhi sal ly slam umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa ku jirtay wa anlaa akufa shacran walaa hawban iyo inaanan celintin iyo maro labadaba waa lay faray buu waanlaa akufa shacran walaa hawban labadaba inaan celin ayaa lay amray buu toddoba xibnood inaan ka sujuudaa lay faray labadaas inaan celinna waa lay faray buu marka kafu thawbi washacri waa makruuh sababta loo diidaayo in la celiyo waa maxay culummadu waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa qofka xibnihiisoo dhan ama jidhkiisoo dhan inuu ka qayb qaato sujuudda sujuuddu waa tadallul loo muujinayo allah subxaana wa tacala ilaahay baa isku dulaynaysaa adoo ilaahay isku dulaynaya marka qaybo kaa mid ah inaad ka ilaaliso ama aad ka dhowrto sujuudi sax maaha marada aad wadato waxaa la rabaa inaad waxyaabaha ku sujuudaysid ay ka mid noqoto taa macnaheedu ma ahan qofka maalan haddii uu wato qamiis hadduu siduu u taagan yahay ugu sujuudo waxaa laga yaaba hadhowti inuu fadhiga dhibaa laga yaabaa way dhacdaa soo maaha maradii hore u badan ayuu jilibka saarayaa qaybta kor soo jirta ciriiriyay noqonaysaa waxaa laga yaaba marka hadhowti markuu sujuudda kasoo kacu fadhiisanayo inuu daro inuu dareemo ciriiri inuu dareemo ma loo ogol yahay inuu waxyar marada kor u qaado kor u qaadidda la sheegayo oo la diidan yahay waxa waye maradii inaad kor u qaaddo ilaa aad ka ilaaliso sujuudi inaad ku dul sujuudo aad ka dhowrto laakiin hadduu wax yaranta kor u qaado jilbahana uu ku dul sujuudo ka celin mayso laakiin qamiiska dhan hadduu inta laalaabo ilaa jilbaha uu ka soo saro mariyo jilbahana uu dhulka dhigo iyadoo qamiisku u sarreeyo taasi waa midda nahyiga kusoo arooray waa midda nahyiga kusoo arooray laakiin wax yar hadduu kor u celiyo qamiiskiina uu ku dul sujuudaayo ninkaasi nin maro celiyey ma ah kafu sawka waxaa laga wadaa marka in sujuudda laga ilaaliyo oo aan lagu sujuudin kafu shacrina waa la mid waa tin badan yahay markuu tin badan yahu sujuudda aado tinta hore usoo dhacaysaa soo ma yaa tinta hore usoo dhacaysa inuusan celinaan ha ka qayb qaadato sujuudda hadduu timo badan yahay tintaasi sujuudday ka qayb qaadanaysaa ma aha inuu celiyo arrintaasina ayadana waa makruuh wa wadcuhu ay wadcu shacri tinta dhigiddeeda taxta cimaamatihi uu dhigo cimaamadiisa hoosteeda tinta markii la celinaayo wuxuu hoosgelinayaa cimaamad cimaamad uu ku celinayaa wuxuu diidayaa inay cimaamada soo dhaafto ay sujuud ee uu ku dul yani la sujuuda maciisa waa makruuh marka inuu celiyo wa masxu lgubaari can jabhatihi waxaa kaloo makruuha makruuh ah inuu gubaarkii ama boorkii uu ka masaxo wejigiisa maxaa yeelay boorkaasi waa atharu sujuud waa raadki sujuudda wa ma aha inuu masaxo wtaaaub taaaubkuna waa makruuh halaaada ataaub waa inuu ku halaaqoodo qofka salaada dhexdeeda arrintaasi waxaa u daliila qowlu nabiyi sal اllah alay slam ida taaaaba axadukum fi salaatihi falyakdum ma staaaca faina shayaana yadkulu nabig alay slat slam wuxuu yidhi ida taaaaba axadukum fi salaatihi axadkiin hadduu halaaqoodo salaada dhexdeeda yani xadiidka ayadoo salaad ku qaydan tahay iyo ayadoon salaad ku qaydnayn labada waa soo arooreen annaga laakiin midda na qusayso waa maxay waa midda salaada ku qaydan axadkiin hadduu halaaqoodo asigoo salaada ku jira falyakdum ha qariyo halaaqadii ha qariyo yani ha isku celiyo waay ma staaaca intuu awoodi karo ha qariyo ciladuna waxa waay faina shayaana yadhulu shayaanka afka ka gelaya markuu afka kala taago ayaa shayaanka afka ka gelaya marka ha qariyo waxaa kaloo xadiidka qaar ku soo aroortay shayaanka ku qoslaaya sababtuna waxaa waaye halaaqadu waa daliilu dacf qofku markuu halaaqoonayo qaaliban u fiirso waa daalan yahay soo maaha qofku markuu daalan yahay halaaqoodaa inta badan shaydaanku marka inaad daalan tahay asigu waa farxadiisa ilaa waa cadow cadow daalkaaga waa ku farxaya marka waa kugu qoslaya ayadana waa makruuh atasaa'ub laakiin hadduu iska celi waayo muxuu samaynayaa sida xadiid ku soo aroortay gacantuu afka saaraya gacantuu afka saaraya fain halabahu hadduu ka qaalib noqdo halaaqadii wadaca yadahu gacantiisaba wuxuu saarayaa calaa famihi afkiisa hadduu ka qaalib noqdo gacantuu afka saaraya wlmubaalaqatu waxyaabaha kaloo makruuhaadka waxaa ka mid a waalmubaalaqatu in lagu xeeldheeraado fii khafdi ra'si madaxa raaricintiisa fi rukuuci rukuucda dhexdeed rukuucda dhexdeed in madaxa la raariciyo in lagu xeeldheeraado ayadana waa makruuh rukuucda waa soo marnay qofka markuu rukuucayo sifadii nebiga sal alla ly slam waxay ahayd inuusan madaxa hoos u raaricin iyo inuusan kor u qaadin labadaba saas ahayd soomaan sifadu oo madaxiisa iyo dhabarkiisu inay sinmaan oo haddii dhabarkiisa biyo lagu shubo biyahaasi aysan ka daadanayn siduu dhabarkiisu u taagan yahay fi rukuuc marka in lagu xeeldheeraado madaxa in hoos loo dhigo fi rukuuc waa makruuh wa wadcu yadihi waxaa kaloo makruuha inuu gacantiisa saaro calaa khaasiratihi dhinaca labada dhinac mid ka mida inuu gacanta saarana waa makruuh wanaha nabiyu sal allahu alayhi wasalam can alkhasri fi salaa nebiga alayhi salatu salaam wuxuu reebay kilyaha ama dhinacyada in gacanta la saaro salaada dhexdeeda nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam waalbusaaqu waxaa kaloo makruuha in la tufo candhuuf qibala wajhihi xagga wejigiisa inuu u tufo wa yamiinihi iyo dhanka midigtiisa inuu u tufo bal can yasaarihi bidixdiisa ayuu u tufayaa aw fii thawbihi ama maradiisa ayuu ku tufayaa aw taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ku tufaya waxaa makruuha candhuufta inuu wejigiisa hortii u tufo faida kaana axadukum fii salaatin falaa yabsuq qibala wajhihi taasuu yidhi nabiga alay slat slam ama fii riwaayatin falaa yabsuq qibala qiblatihi qibladiisa xaggeeda yuusan wax u tufin walaa can yamiinihi midigtiisana yuusan u tufin xaguu u tufayaa marka can yasaarihi aw taxta qadamihi mid bidixdiisa ama lugtiisa hoosteeda ayuu ku tufaya marka waxaa makruuha qofka markuu salaada tukanayo inuu xagga qiblada u tufo waxaa kaloo makruuha inuu midigta u tufo wuxuu u tufayaa marka bidixda waa haddii meeshu ciid tahay oo ay bacaad tahay ama wuxuu ku tufayaa fii thawbihi maradiisa maradiisu ku tufaya waa ku jajabinaya aw taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ayuu ku tufayaa intaasina maxaa noogu dhammaaday makruuhaatu salaa waxyaabaha makruuhaadka ah salaada dhexdeeda waxaa kaloo soo arooray laakiin oo makruuhaadka ka mida cinda bacdi ahli اlcilmi asadlu fi salaa asadlu waa siin asadlu fi salaa macnaheedu waxaa weeye inuu qofka afka xirto markuu salaada tukanayo afka inuu duubto markuu salaada tukanayo salaada dhexdeeda waa makruuh xadiid abi hurayra ku soo arooray ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can sadli nabiga alay slat slam sadliga waa reebay sadligana waxay culamadu ku macneeyeen inuu afkiisa wax saaro ama afkiisa uu wax ku daboolo oo maalan cimaamad iyo wixii lamid afka uu ku xirto markuu salaada tukanayo waa makruuh xadiidkaasi waa xasan culamada qaar way xasaniyeen qaar daciifiyana way jiraan haddii waa daciif la yidhahdo hadda daliil ma aha marka laakiin sida saxiixa xadiidku waa xasan sadligu markaa waa makruuh والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين